halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka midiband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha oktoobarna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacaddan caawisnimo waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaagan waxaan si wada jir idinku daadhaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
waa bilow waa bilow bilow wuxuu u yahay documentatnku u yahay bilow wuxuu u yahay dhisidda in dadku aamino in ay leeyihiin nidaam ay ku kala baxaan kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolka ohio waxaanuu ka hadlayaa xeerka uu taagan yahay garsoorka soomaaliya waxa uu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga
waa fanaanka cabdirasaaq qaadaco iyo heestii zalawalah qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haatana muqdisho dhalinyaro badan ayaa ku jira xabsiyada dowladda federaalk soomaaliya iyagoo oo dembiyo kala duwan lagu eedeeyey haddaba waa sidee nidaamka garsoorka ee ay dhallinyaradani helaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda axmed xasan colaad dhallinyaradani ayaa qaar ka mida xukunno kala duwan marmarka qaar lagu ridaa halka kuwo kalena ay xabsiyada ay kusii jiraan jaamac guuleed cali wuxuu ka mid yahay dhallinyarada magaalada muqdisho wuxuuna ii sheegay in laba jeer la xiray balse isagoon maxkamad la horgeyn la sii daayey labada jeer waa la xiray hadda ka hor laba jeer weliba anoo nin shacab iska ah la xiray xaaladda waddanka ka jirta dhanaa waxay iska tahay qofkii la xiray waa wax oo haddii lasoo daayo iska caadi ah laakiin qofkii la xiro waxa waaye dhibaatooyin badan oo xabsiga kala kulmaa dhinac walba leh marka aada iyo aadaan uga xumahay dhallinyarada anigoo kale iyo rag badan oo la xirxiro waa jiraan oo hadda aan saaxiibanaha hadda qaarna xiran yihin qaarna lasoo daayo
marka cadaalad ma helaan marka dadku dhallinyaradoo kale la xilo ama qareen u dooda ama garsoor caadila ama cadaalada
iyo wallaahi qofka xabsi hadduu isaga xiran yahay isaga inuu cadaalad iyo cadaalad la-aani hadeer maba jirto aan umalaynahay qofka markii la qabto meeshuu isaga xiran yahay albaabka laga soo furi maayo hadduu u bato musquula loo soo daynaa wax macnaha nidaama ma jiro oo haddeer lagu dhahay taleefon awlaada haysan xurriyad ma haysatid marka marka u dambeedo inta lagu yimaada lagule hebel hebel soo bax waa lagu damiintay waa lagu daayay laakiin meel lagaa damiintay iyo cadaalad iyo waxaas iyo hadda qofkaan xabsigo isaga jiraa ma ogaa karo laakiin inay jirto uma malayna
laakiin dhalinyaro badan waxaa jira u maqalnaa in maaragtay xukunno ay ku dhacaan qaarkood xabsiya loo diro qaarkood toogasho lagu xukumo maxkamadda ciidamada oo kale waan aragnaa way dhacaan soo ma waa dhacaan ha waa dhacaan laakiin dadkaas badan markay soo baxaan kadib ay ogaadaan waxay yihiin inta ka horeeda ma ogaan karaan sababtoo meel isaga xiran yihiin hadday ugu bataan waxaa loo soo daynaa musquul iyo raashin mar la siinayo albaabka laga furaa bis inta kale laakiin waa meelay isaga xiran yihiinoo waxay yihiin iyo waxay ku xiran yihiin iyo su-aale iyo xataa lama weydiinaayo qof qareeno u doodaayo ma lahano marka dhibaatadaas waa jirtaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta haysata adiga marka maalan oo kale markii lagu soo xiray hadda waxay sheegtay laba jeer oo kale camal in lagu soo xiray labada jeer oo lagu soo xiray maxay ahaayeen waxyaabihii laguu soo xiray oo laguu soo qabtay xaaladda waddanka ka jirta dhamaasaas iska ah qofkii waa laga shakilaa waa lasoo xiraa markii labadoo beri ama saddexdoo beri xabsigaa ku jirta dadku yaqaanaa kuwa imaanayo ku damiinanayo saasaa lagugu soo dayna labada jeerba saasay hadmi ha labada jeerba saasaa lagu soo daay
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuure oo aan wax ka weydiiyey in dhallinyaradu ay garsoor ay helaan ayaa igugu jawaabay way helaan waa loo dadaalaa aan qofka dhallinyarada oo lasoo tuhmay oo lasoo qabtay aada iyo aad ayaa maxkamaduhu uga fakaraan oo u fiirsadaan oo loo baaraa arrimihiisana loo fudeeyaa si wax looga qabo karo oo dhaqan celin iyo loo samayn karaan waan ku tawjiihinaa oo ulama dhaqmo sidii qof oo kareemka caadaysta oo kaleeto
inta badan dhallinyaradu dembiye kala duwan ayaa la lagu soo eedeeyaa marka maxaa ugu badan oo inta badan dhallinyaradu ay galaan oo lagu soo eedeeya dhalinyarada waxaa lagu soo eedeeyaa wax dhac oo iyo maxay ahayd si tuugo waxaa baahi ayaana jirta oo waddanka baahiyaa ka jirta marka wax dhacow iyo wax maarata xadow ayaa ugu badan inta lagu soo eedeeyo waayo waxa weeyaan waddankii dhibaatooyin iyo dagaalo iyo waxbaa ka jiro iyo abaaro marka qofkii qof dhallinyaraa waaye markii uu meel u shaqo taga iyo meeluu aado uu waayo danta waxay ku qasbaydaa in walaalkiis wax haysta uu toos u abaaro
marka xabsiyadoo kale inta badan way ka cabtaan dhallinyarada xabsiyadoo kale waxaa la yidhaahdaa cariiri fara badan ayaa ka jira bal ka warantaa
xabsi de xabsi waa xabsi magaciisaad ba ka fahmaydaa cid raalli ku ahu ma jirto waxa weeye qofka la geeyey waa qof lagu qasbay waddana ku qasbtay sharcigu uu ku qasbay marka xabsi waa xabsi hadduu isaga dhum cidlayo keligaa lagugu xiro waa ciriiri hadduu maaragtay qol keligaa lagugu xiro waa ciriiri marka xabsi waa xabsi waa sax wey waa laga sheegan karaa lakin wax bay kudhaafa ma jiraan hay laakiin dhallinyaradu inta badan waxaan aragnaa ciidamada dawladda oo kale maalan mararka qaar howlgalle ee la sameeya oo kale dhallinyaro fara badano ama arday ha ahaadaan ama kuwa kalo shaqo tegay ha ahaadaan ayaa lagu soo qabtaa xabsiyadaa la keenaa inta badan waxaa la yidhaahdaa xabsi xukunno ama maaragtay garsoor inta badan ma helaan arrimaha noocaasa oo maaragtay lagu aadaynayo dawladda oo kale ma jiraan
arrintaas intaan kaaga jawaabin ku dhihin waa jirta ee ma jirto waxaa weeye waxaa aada u fiican in la yidhaahdo qof hebel oo maalin heble lasoo xiray oo intaas xabsiga ku jirin oo aan cadaalad helin ayaa jira laakiin dadku cadaalad ma helaan meel loo raaco wax yaqaana male annaga wax aan ognahay oo sharciga lagu xadgudbay oo qof ah ama ka badana ma jirto mana ogin mana la ogola hay-ada badanaa ka shaqaynaya waa la kumeraa waa la mays jurisdoonaha iyo kubisida dadka ulahaa loo geeyaa waxaa la yidhaahdo waktiga oo loo ogolaya rumaannimada oo rumaan qofka inuu ahaadana waa wax xadidan oo qoran oo oo ku qoran buug ku qoran marka mana la ogola cid qof walba qofkii haddii lagu sameeyana bannaanka hadimbi kasta loo haysto hadduu muddadii gaaro oo aan maxkamad uusan helin horaa laga sii daynaayo marka ma jiraan waxaas waa wax uhaa oo laisla dhex maraayo cidda hayada lambar hebel hebel hebel hebel saaciibla la xiray saasoo saasa ah oo sharcigaasa oo sharci garanaysa sharci qofka garanayaa lagala dooda welcome waa soo dhaweynayna waana qaad axmed xasan colaad v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana ha dhegaystayaal waa v o a washington maamulka puntland ayaa maxkamad gaara u sameeyey dacwadaha dhallinyarada lagu eedeeyo inay u dagaalamaan ururka al-shabaab qaar ka mid ah ayaase lagu waayey inay wax lug ah ku leeyihiin ururkaas waxaase mar dambe lasoo daayey dembiyo aan argagixiso la xiriirin ayaa iyagana dhallinyarada loo qabtaa haddaba hanaan noocee ah ayaa garsoorka puntland uu u maraa ciqaabta dembiyada kala duwan ee ay dhallinyaradu galaan mase jiraan qareenno dhallinyaradan xiran u dooda arrimahaasi ayaa arintan waxay kaga hadlaysaa waryaheena faadumo yaasiin jaamac waxaana nooga soo dirta warbixintan magaalada boosaaso saddex iyo labaatankii bishii diseembar laba kun iyo toban ayaa madaxweynihii xilligaas talada puntland hayay cabdiraxmaan maxamed faroole waxa uu magacaabay maxkamadda dembiyada culus ee puntland kana koobnayd laba guddoomiye oo racfaan iyo darajada koowaad isugu jira lix garsoore iyo laba kaaliye hal xeer ilaaliye oo labada maxkamadood ka dhexeeya maxkabadda dembiyada culus ayaa loo idmay inay xukunto dadka lagu soo eedeeyo inay ka mid yihiin ururka al-shabaab muddo laba sano ka yar ayaa baarlamaanka puntland waxa uu cod buuxa ku diiday jiritaanka maxkabadda dembiyada culus kadib markii ay u arkeen in maxkabadani ay tahay mid ka hor imaanaysa sharciga puntland u degan hase yeeshee madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa afartii oktoobar waxa uu maxkabadda dembiyada culus ku daray maxkabadda ciidamada qalabka sida ee puntland oo iminka xukunta dadka lala xiriirinayo inay ka mid yihiin ururka al-shabaab oo u badan dhalinyaro da'doodu ka yar tahay soddon sano kuwaas oo maxkabaddu ay ku rido xukunno isugu jira dil xabsi daa'in xarig sanooyin ah iyo qaar ay xorriyaddooda dib ugu celiso gudoomiyaha maxkabadda ciidamada iyo dembiyada culus gobolada bari iyo sanaag ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa v o eda u sharaxay sababta ay maxkabadda ciidamadu u xukunto dad shacab ah oo aan ka mid ahayn ciidamada hubaysan awoodda maxkamadda ciidanka marka la yidhaahdo maxkamaddu awood waxay u leedahay ciidanka iyo wixii isu ekaysiiya labis dareyskeeda qaata laba shacaba oo isdila shaqo kuma lihin maxkamadda madaniga qodobka kacdoonka hubaysano lidka kuwa awoodda qaranka baan anagu xukunnaa nimanaka shabaabka ah iyo baastooladii kii gacanta kii beeka amka kii baasukaha kii saa u ridaya ma nin shacaba is ardayaba intaa ridi kara intaa marka waa qof kulliyad ka soo baxay oo ciidan ah oo hubaysan oo magaca la khaldayo al-shabaab dhallinyaraan loo yidhi maahane waa dadka noocaasa dhallinyarada qaarkood ayaa xorriyaddooda waxa ay dib u helaan kadib markii lagu waayo tuhun ay u xiraayeen wakhti dheer ee ahaa inay ka mid yihiin ururka al-shabaab kuwaas oo ay ka lumaan fursadahooda waxbarasho iyo shaqadaba qofka markii la tuhmo tuhunku wax ciyaara maaha wax sahlanna ma aha maxkamaddu baaris ma gasho kiisaskana ma baadho qofka inta uu jalsada saddex jalso bay maxkamaddu dhegaysataa bil labaatan beri toban beri cadeymaha ku dheerada biliska maahane wixii qofka hadduu xiran yahay saddex bilood hadduu afar bilood xiran yahay cidda leh mas-uuliyaddeeda responsibilitigeeda waa biliiska tuunka hadba waxay ku xiranta qofka caddayntiisa inta laga helayo laakiin qofka gacanku dhiiglaha ah baa waxaa lahayn karaa sagaashan beri oo ugu badan dhinaca cadaaladda markii la eego dadku waxa ay maxkamadaha ku eedayaan in uu ka jiro laaluush xabsiga uu ku xiran yahay xirnaanshaha qofka lacag arrimaha noocaasa bismillah horta waa su-aal muhiima haddii arrimahaasi ay jiraaniin horta waa arrin ku xun garsoorka qofka garsooraha hadiyad xataa ma qaadan karo shareecada islaamka anuu marka su-aashaasoo dhan waxaa kusoo kufinayaa qofka markuu ama laaluush qaato ama uu corrubtion ku jiro annagu waxaanu xukunno waa shabaabka iyo ciidamada shabaabka soo maaha toban qof baan sii daynaa shan toban qof baan sii daynaa labaatan qof baan sii daynaa kuwana dil baan ku xukunnaa qof wax qaatay oo lacag qaatay intuu saxaafada yimaado midna ma sii day karo midna ma baalkiy dacaayadduna waa badan tahay wax ka jiraahin anugu ma aaminsan inay jirto waxaa dhacda in mararka qaarkood laamaha ammaanku xabsiga u taxaabaan dhallinyaro da'doodu ay aad u yar tahay kuwaas oo lagu eedeeyo inay gacan siiyaan ururka al-shabaab gudoomiyaha maxkabadda oo aanu arrimahan wax ka weydiinay ayaa ku jawaabay waa lagu soo eedeeyaa shan iyo toban jir baa lagu soo eedeeyaa laakiin markii la qabto oo lixyo toban jir toddobiyo toban jir siddeed toban jir arday ah la keeno waa baarnaa waa baarnaa hadduusan qof gacanta wax kula jirin uusan qiran wadan ka qaadna waa sii daynaa qareemada u dooda dadka ay xukunto maxkabadda ciidamada oo isugu jira kuwa u qareema dadka deegaanka iyo barakacayaasha oo ay v o eedu la kulantay ayaa ka warramaya aragtidooda dhinaca sharciga ah iyo sida ay u difaacaan dhallinyaradan qareen maxamed cabdigurey sharcigu wuxuu ka qabaa qofku haddii uu yahay maxkamadda ciidamada waxaa loo sameeyey ciidanka iyo ekeysiyaha ciidan qofka labisa dharkooda qubkooda qalabka ay ku shaqaystaan ku shaqaysta oo loogu talagalay matal ahaan inay qarandumis yihiin dadkaas loo arko waxaa xaqu leh inay gasho iyadoo ay maxkamadaha kaleba awood u leeyihiin sida ku cad qodobka ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu sheegayaa wixii kasta oo maxkamada darajada koowaad ee goboladu xaq waa u leeyihiin waa qaadaan laakiinse maadaama ay jirto maxkamad ciidan waxaa xaq u leeyihiin inay galaaniin maxkamadaha ciidamada marka inta badan dadka maxkamadaha la saaro ma dhallinyara ma waayeelba waxay u badan yihiin dhallinyaro dadkaas waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan dhallinyaro ma jira dhallinyaro dil ku xukunaayo aad ka badbaadiseen ha waa jiraan sida maanta oo kaleeto waxaa lagu soo eedeynayay qodobka xeerka argagixisada qodobka koowaad faqradiisa labaad baa lagu soo eedeynayay qareemaan u ahayn maxkamaddu iyadoo raacday xoogagaalnimadii wixii ka jiray xorriyadoodii bay dib u heleen abukaate burhaan cabdi sugulle waa qareen u dooda barakacayaasha waxaana uu sheegay in tirada ugu badan ee dhallinyarada ay xukunto maxkamadda ciidamadu ay yihiin dhallinyarada ka soo barakacday koonfurta soomaaliya abukaate burhaan caabi sugulla la yidhaahdaa waxaan ahay qareen ka socda ama xarunta gargaarka sharciga ee boosaaso maxkamadda horteeda ayaannu uga qareennaa kana difaacnaa dadkaas koonfurta ka soo barakacay oo i d b s-ka ee koonfurta ka yimid ay u badan yihiin dadka lagu soo eedeeyo waxaan maxkamadda horteeda ka difaacnaa eedda loo soo jeediyey haddii uusan gelin haddii uu dembi leeyahayna maxkamaddu waa ay xukuntaa dembiyada abaabulan oo shabaabka ah bay gashaa sida sharcigu u saamaxayo qodobka iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed uu u saamaxayo iyo dastuurka qodobkiisa oo u bannaynaya in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay kombatati u tahay ama ikhtisaas u leedahay dembiyada waxaa sidoo kale xabsiyada puntland ku jira dhallinyaro maxkamadda madaniga ah ay ku xukuntay sanooyin kala gedisan kadib markii lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin ka ganacsiga maandooriyaha sida khamriga iyo xashiishka tuuganimo dhaqancelin iyo wixii la mid ah iyadoo ay jiraan dhalinyaro arrimo burcadbadeed loogu soo maxkamadeeyey waddamo shisheeye dibna loogu soo celiyey xabsiyada puntland kuwaas oo qaybtood ay ku xukuman yihiin in ka badan labaatan sannadood faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad dhegeystaan nagala socotaana waa v o a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa ay ka duwan yihiin dhallinyarada soomaaliya maadaama ay ku hoos nool yihiin garsoor aan kii dalkooda ahayn sidee haddaba dhallinyarada xeryaha qaxootigu u arkaan garsoorka dalka ay martida u yihiin ma jiraan hay-ado ama qareeno u dooda marka dhallinyarada iyo dadka kale ee xeryaha ku nooli ay dembiyo galaan waryaheena aadan xasan tarax ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan dhadhaab inooga soo diray sinaanta sharciga waa mid ay ka siman yihiin kenyaanka iyo qaxootiga waddanka soo magangalay waa sida ay dowladda kenya ay qabto balse soomaalida ku dhaqan xeryaha dhadhaab yaad moodaa inaysan ku qanacsanayn arrinkan dhibaatada ugu badan yaa waxa ay soo food saartaa dhallinyarada maadaama dhallinyarada looga shakiyo inay ku lugloo yihiin ammaan darro maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xerada ifo waxa uu iiga waramay xarig ay u geysteen askarta kenya mar uu u kala haddii aan ka hadlo arrinta xaquuqdarada qaxootiga ka jirto waa arrin aada u baahsan sidaa ognahay dad badanoo qaxootiga mar walba la iska qabta askarta ay xiraan aniga hataa arrintaas way i saameysay anigoo habeen socdo ayaa askar i qabatay askartii way i xireen markay ahayd waxba fiican ma i weydiin gaari ay ugu qaadeen stejinka lii geeyey waa lii xiray wax hay-ad ama un ka socda ama hay-adaha kale sida r c k oo kale wax ii imaada oo ma ii dooday ma jirin dembi la igu haysto marka aan garanayo oo aan sameyn ma jirin blog aan degnaa un baan soo galay marka anigoo socda ma iga hor imaadaan waa i qabteen waa i xireen waxaa jira dadaalla ay sameeyaan dadka lidhaaska qaxootiga lasoo doortay oo markii qof qaxootiga la xiro oo qof ehladiisa ay u tagaan oo cawdaan dhahan qofaa naga xiran inay meesha imaadaan oo marka ay ayaga ay damcaan inay arrintii inay dhexgalaan oo sii daayaan badanaa ayaga hataa taas kuma guulaystaan sababtoo askarta meesha joogto ma ixtiraamaan dadkan lidhaaska ah ayaga naftooda lama ixtiraamo marka aniga waa xirnaa habeenaan meesha ku baryay subaxii kalaan joogay marka dambe askartii way isma sii daayeen waxay ugu xaaqeen guryihii iyo meelihii wasaqdii iyo wixii dhan baan tirtayay waa laigu xaaqay marka dambe waa laisoo sii daaya lakin wax sharci iyo wax lagu haystana ma jirin maxaad dareentay intaad xabsiga ku jirtay cadaaladii laguma geenin maxkamad laguma geenin waxa lagu haysta laguma sheegin aanan ka ahayn sidaad ii sheegaysay in banaanka lagaa soo qabtay amin habeen adigoo socda marka maxaad dareentay ama cadaalad daraad dareentay mise maxaad is leedahay qaxootinimada lagaaga faa'iidaysanayo si cadaalada laguma asxaan falin
cadaalad darro weyn ayaan dareemay sababtoo ah wax sharci oo naloo sheega oo banaanka balooga banaagiisa habeen lama imaan karo lama soo istaagi karo oo naloo sheega ma jirin hadday jirin qofka xaq ayuu leeyahay banaanka ayuu imaani karaa baloo gudihiisana wuu joogi karaa ammaan darro markaas dhab oo dhacda oo markaas iyada marka maalmahaas jirtana ma jirin ammaankana wuu iska fiicnaa marka aniga waxaan aaminsanahay in xaq darro laigu qabtay aan waxba lai weydiinin gaari laigu tuuray station laigu xiray qof ila hadla ay jirin dad kaloo dambiilayaal waxay sameeyaan garin lagu dhex dare marka dambena intii lai imaaday lidhahay maxaa inta kusoo geliyay markaan sheego oo lai xiray lidhahayna askara ay soo qabataan lidhahayna waxaa lidhahay dambiilaa tahay dadka waxa dila waa adiga taasna caddayn looma haynin laakiin aniga waxaan dareemay in xaq xaq darre in xaqayga meeshaas lagu duusay anigoo laiga faa'iidsan inaan qaxooti ahay oon qof iyo dooday usaan u jirin dowladna aan lahayn marka qof taas darteed waxaan dareemayaa in cadaalad darre lagu sameeyo aniga inkastoo ay kala bedelan yihiin sharciyada dalalka u yaal tusaale ahaan sharciga kenya waxa uu qabaa in ruuxii fircooni u guda gabar uu mutaysan karo xarig dhan saddex sano meesha ay soomaalidu caada ahaan ay u tahay taa beddelkeedana ay keentay in soomaalidu ay dareemaan in xaquuqdoodii la duursiiyey arrinka labaad oo caqabada ku ah soomaalida ku dhaqan xaryaha dhadhaabiya ah in ay adag tahay in la guursado gabar da-deeda ka yar tahay siddeed iyo toban sano arrinkan yaa waxa ay horseeday waalidiin badan inay xabsi mutaystaan inkastoo hablo badan ay u arkaan arrinkan inay tahay fursad ay weligood sugayeen faarax yuusuf khaliif waa sarkaal ka tirsan hay-adda r c k oo u dooda xaquuqda qaxootiga ayadoona qareenno u qabata dhibanayaasha xabsiyada ku jira waxa uu iiga waramay waxa ay hay-ad ahaan ay qabtaan dambiyada xaryaha qaxootiga laga galo way badan yihiin qaar hay-ada u doodo qaarna hay-ada uma doodaan oo waxaa meesha la taga booliiska ayaa maxkamada la koraa waxaa jirta hay-ad r c k refugee consortium of kenya waxay u doodaa badanaa haweenka la kufsaday haweenka la jirdilay iyo caruurta iyo dadka si sharci darrada loogu xiray sida markay soo galitiga ka yihiin dadka qaxootiga ka soo galay etoobiya mase soomaaliya haddii xabsiyada lagu xiro xabsiga ugu tagaan way u doodaan ayagaa looyare ah looyare wataan ay usoo kirinayaan way u doodaan si qofka lagu sii daayo inuu u sheegen qofkaas inuu yahay qof dembiila dembi aan lahayn oona soo guli tocsoon ama haddii cunug yar oo toban iyo sideed sano ka yar la xiro ayagana way u doodaan si ay xabsiga ugu soo sii daayaan maadaama sharciyada kenya qaar ay sheegayso qofka hadduu sidii toban sano ku yarhay aan la xiri karin waxaa jira marka dembiyo ayaga ay soo gelin r c k ee askarta iyo laiskaaga baxo qofka dembiga sameeyey kasoo qaad hadduu qof qof uu dilo oo kale qof hadduu alaab u xado oo kale oo alaabtii lagu haayo mase qofkii qof kasoo dilay cadeyntii lagu haayo qofku dilay arsigii ma soo gelayso waxaa maxkamadda la koraya markaas dadkii la waxyeeleeyey oo wax laga xaday mase la dilay iyo qofkii wax suubiyey iyo booliska ayaa maxkamadda la korayaan ayaga wata cadeymihii sidaasaa loogu cadeynaya kiisaska aad qabataan maxaa ugu weyn aad is leedahay ama hay-addiin ay ku mashquulsan tahay badan kiiska ugu badan waxaa waa kiiska haweenka haddii naag lasoo kufsado ninkii lasoo kufsada lasoo arko arsikii way baxaysaa stationka tegeysaa qofkii lasoo kufsada haweenkii istaalka geyni marka hore ninkii qofkii la raadin waa lasoo qabaani waa la xiri marka la xiri kadib shuruucyada kenya u degsan qofka kufsiga geysta mase isku daya inuu qof kufsado ayaa la marinaya iyada oo looyaradeeda ay u doodayaan qofka la kufsaday waxay markaas u taagan yihiin qofkii la waxyeelay ayay u taagan yihin ay u doodayaan qofka waxyeelay in la xiro dembigiisana ciqaabtiis la marsiiyo dadka dembiyada laga galo ama dhibanayaasha ma idinkaa u tagoo raadiya mise ayagaa idin imaada xafiisyada idinku soo boqdo idiin fasira dhibaatooyinka lasoo gaarsiiya kadibna u dooda qofka hadduusan isaga ku imaanin adima ogaan kartid waxaa nala shaqeeya block liidhada sectional liidhada iyo mas-uuliyiinta xaradaba way soo sheegaan qofkii wax la yeeleeyo waxaa jira shaqaale bulshada ka mid ah oo dhalinyaro ah oo ragga haween iskugu jiro oo bulshada ka imaaday xaafadaha kala duwana ka imaaday garanaya qofkii saa oo kale soo waxleeya meesha uu degan yahay ayaga uu tegaya way soo wareysanayaan kadibna xafiiskaa la keenaya waxaa kaloo dhacda qofka inaasan laga warqabin uu asaga xafiiska iskeeno uu iska warbixiyo kadib caddeemihiisa la raadiya inuu warka uu sheegay sax yihiin iyadana saas way dhaca marka labada mar marna waa la raadiyaa marna ayagaa xafiiska imaado qareennadan aad dadka u qabataan ma qareenno xagga aad ka keenteen oo micnaha qaxootiga garanaya dhibaatada ka taagan xaryaha qaxootiga iyo dembiyada loo geysta mise dadka ayaa la imaada qareennadan qareennada waa qareeno ay soo kiraysa hay-adda r c k waa kenyaan waxay akhriseen sharciga u degan qaxootiga act two thousand six waxay garanayaan qofka qaxootiga ah waxa sharci u leeyahay iyo wuxuusan sharci u lahayn waxay garanayaan qofka qaxootiga hadduu dembi u galo inaan loo ganaaxayn qaarkooda sida dadka kenyaanka ah ee wadanka u dhashay oo kale marka qareennadan waa kuwa kor laga keenay ee ka dhaadhacsan wax kasta una doodayo qofka mar kasta uu dhibaataysan yahay sarraynta sharciga waa arrin ay noolo walba ku naaloodeen balse qaxootiga xariyaha yaa dareemaya inay cadaalad darro ka jirto dhinac walba oo noloshooda ka mid ah waa ay adag tahay in ruux xabsiga ku jira si sahlan loo soo sii daayo ilaa laaluush la bixiyo mooyiye tanina waxa ay dhacdaa inta aan maxkamadda la geynin ruuxa aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kaalimihii sugaanta heestii hibo iyo fanaaniinta faarax murtiile iyo farxiifiska
shoodka hablaahwane hagoogtaas duubta xiran shoodka hablaahwane hagoogtaas duubta xiran hoyadii sakoriisaydaa hublaan lagu dheexayo horjoog iyo haybadana hidahadiintenayo hibiga qorux baa u dhee hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaabaa cawale hoyadii sakoriisaybaa hufnaan lagu dheehayo horjoog iyo haybadana hidahadiinteenayo hibiga qurux baa u dheer hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaabaa cawale anigu kuu hanweyniyo hadaad kuwanaan habeen aasaawa ilaa wado wardan aanaan isarag hiway hadalkaaga waan marnaba kama hagaye anigu kuu hanweyniyo hadaad kuwanaan habeen aasaawa ilaa wado wardan aanaan isarag hibuy hadalkaaga waan marnaba kama hagaye
intaasaan kugaga baxno heeskii hibo iyo fanaaniinta faarax murtiile iyo farxiya fiska halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaanu soo gaarnay xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu maanta marti noogu yahay garyaqaan cabdilwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka ohio waxa uu ka hadlayaa heerka uu taagan yahay garsoorka soomaaliya waxaana barnaamijka nala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere cabdiwaaxid warsame kusoo dhowo marka hore barnaamij xubinta wacitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waa dhowahay maxamed waa mahadsantaa wa waan gartay inkastoo ay suaal waan gartay su-aalaha ayaa waxaa ku weydiin doonaa dhalinyaro qaarna ay khadka ku jiraan qaarno aan kasii duubnay laakiin haddana inu su-aasha ugu horreyso ku weydiiyo bal si guud garsoorka soomaaliya maanta heerka uu taagan yahay haddaad nooga warrantid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka u horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan kaga faa'iidaysto inaan u duceeyo samariya imaanna aan u mariyo in ilaahay ka siiyo dadkii talaado ee axaddii dhoweyd iyo kii ka dambeeyeyba qaraxuu ku qabsaday jidkan makal mukarama iyo tiyaatarka dhalinyaradii soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliyeed ee hable iyo ragba lahaa ee ku dhintay inaan samir iyo iimaan ilaahayna uga barina inuu jannadii firdowso siiyo taasoo aniga ruuxayga cabdiwaaxid cabdullaahi warsame walaalkiigu ku jiray oo dhakhtar ahaa oo ka mid ahaa dadkii ku gubtay meeshaas dabcan haddee arrintaasna waxa aan la wadaagnaa oo qof walboo soomaaliya dhibta ku dhacday waa dhib guudaho ina gaadhay intaas waxaan odhan lahaa dadkii dhintay ilaahay samir iyo iimaan inuu naga sii ayagana naxariisto haddaan su-aasha usoo noqdo horta nidaamkan justice-ka ama hay-adan cadliga la yidhaaho waxay ka mid tahay arkaanta ee dowladnimadu ay ku taagan tahay mid ka mid ah oo aynu u naqaano sharci dejinta fulinta iyo hay-adda ilaalinta sharciga hay-addaas dowladuhu siyaabo kala duwan bay u macneeyaan ama ay u qaabeeyaan innaga keena waxa weeye sidii ilaa lixdankii ay jiri jidhay wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta diiniga ah ee haadii la oran jiray baa maamuli jirtay oo ay hoos imaan jireen qudaada iyo xabsiyada iyo waxyaabaha ku taxalluqa guud ahaan cadliga sida aan ogahay maanta dastuurkeenu dabcan saddexdaas arkin waa uu qirayaa waxaanad moodaa weli inaysan u dhicin dhan hanaanka cadligu uu qaadan doono inuu madax banaan yahay oo fulinta ka madax banaan yahay iyo in fulintu ay wax roola ku leedahay inkastoo uu shaqadii ruuxeedii haddii cadligu sidiisii ay u soconayso qaadligus yahay haddana waxaa welidoodi ka taagan tahay inta aan la socdo anigu fikradda ku dhisan wasaaradda cadliga wasaaraddaas yani waxaa ka jira doodo ah cadligu maayadu hoos imaanaya mise attorney generaalka iyo maxkamadda sare iyo noqonayaan yani hay-ada madax banaan intaa haddaan uga baxo cadligu maanta haddee meelaha dumay oo dalkeena yani dunsan buu ka mid yahay sida wax kastoo infrastructura uu inooga lumay sida ay inooga luntay documentationkii arkiidada ah ilaa lixdankii ilaa kontonkii dalkan wuxuu lahaa oo lumay iyo dadkii waday inay cadligaas fuliyaan oo ku shaqeeyaan oo ayagiina hade ama wax gaboobay ama wax howlgaba noqday soo saarid kale oo yani baxsi kale oo dhinac socdayna uusa jirinin marka waxaan oran karaa maanta cadligeenu markii horeba isagoo iska wigla ahaayo oo iska qutubayay oo hade dalalkan tegwolku ay yani roolkaas leeyihin haddana maanta waxaan filayaa inuu inuu ugu sii liito marxaladihii uu soo maray inuu aada u liito tay ahaan iyo shaqo ahaan iyo filashada laga filan karo inuu gudan karo waajibaadkiisa dastuuriga ah waan gartay haddaynu cabir ka qaadan oo aynu nidhaahno hal ilaa toban hal waa meesha ugu hooseysa tobanna waa meesha u sarreysa halkee buu taagan yahay garsoorka soomaaliya maanta wallahi waa bilow waa bilow waa bilow bilow wuxuu u yahay documentationku u yahay bilow wuxuu u yahay dhisidda eh, in dadku aamino in ay leeyihiin nidaam ay ku kala baxaan Eh, bilow wuxuu u yahay in hufnaan iyo la xisaabtan dhexdiisa inuu leeyahay bilow wuxuu u yahay in baahida garsoorku leeyahay in la in in kaabayaashii yani garsoorku inay jiraan bilow wuxuu u yahay inay jiraan jaamacaad soo saaraya qawaaniintii ilaa wixii kaadiriin baa la rabaa marka waxaan odhan karaa inahaasoo dhan u jastigeenu kama tagana yacni wan yani hal ilaa labo ma hanaqaad ma ahan gurguuradna ma ahan baa is odhan karaa xataa waan gartay marka aan u tagno eh, su-aal inooga timid magaalada muqdisho haa magacay waa aamino maxamed cabdi waxaan u joogaa magaalada muqdisho Een, dhalinyarada soomaaliyeed dast waxaa jiro dhalinyaro badan oo lagu soo eedeeyo al-shabaab oo aan cadaalad helinin oo cadaan ah oo documentary ayagoo ah la heli karo oo waxaan qarsooneyn ah oo cadaalad darro ku xiran qaar aan xukun helin iyo qaar xukun cadaalad darraa hela waayo dadka inta badan dacweynaya hanti badan ay haystaan marka ayagoo cadaalad darro ku xiran ayaga maxay ahayso xabsiyada ku jiraan xabsiyadiina xataa nolol fiican kuma haystaan marka dhalinyaradaas maxaa looga talagalay oo sharciga iyo garyaqaanada soomaaliyeed ama dawladda ay ugu talagaleen su-aasha labaad oo aan weydiinaya waxay tahay dhalinyaradaas cadaalad darradu ku dhacday oo maanta xabsiyada ku xiran si aan ku dhimanno ilaahay ka soo daayo waxa ficilka hadhow ka imaan doona ama dhibka ka imaan doona ma loo sii diyaar garoobay oo ummadda soomaaliyeed sida isaga celiso ama maxay ahayta dhalinyaradaas ay u- u toosiso ma lagu talagalay waana ka baxaya waa idin salaamayaa marka waxaad leedahay dhibaatada ka iman karta muddadii uu xirnaa iyo xanuunkii uu ka qaaday arrintaas ha waayo qofkii mana haddii oo cadaalad darro lagu ciqaabo isaga hadhowta cadaalad xataa ma samaynayo wax kastoo la baro waan gartay aad baad umaadsantaha amina Eh, aamina eh, waa su-aal aada u fiican oo qof kasta oo soomaaliya isweydiinayo Eh, waxaan eh, marka u horeysa ka xumahay Eh, hore eh, horta ereygan dhalinyaranimo eh, society yani mujtamacyadu siyaabo badan oo kala duwan lakin haddaynu sida aynu inagu u naqaano dadka eh, dhalinyarada ah oo ilaa dhalinyara waxaa la odhan kara ilaa soddon iyo kow wixii ka hooseeya yacni waa lagu tilmaami karaa baa la odhan karaa ilaa saddex iyo tobanna ka bilaabmaya marka waa nasiib darro runtii uu ku dhacday dhalinyaradeenii eh, in ay noqdaan xoogga eh, eh, burburka dalkeena loo adeegsaday oo ama ha ahaato dagaaladii qabiliga ahaa ee dalka ka najaxay ama ha ahaato dagaaladii diiniga ahaa ee socday ama ha ahaato yani nimankii eh, eh, eh, odayaasha ahaay oo loo bixiyey dagaal oogayaasha iyagoo u adeegsanaya yani yani waxa la yidhaha aftahanimo iyo eh, ay lulid u lulaayeen eh, waxay tusaayeen ballanqaadyo iyo damaanad qaad ay u samaynayeen hadday dagaaladaas galaan sidaas iyo sidaas inay noqonayaan ilaa mararka qaarkoodna ay gaadhayba yani furihii jannadaan ku siinayaa Eh, yani eh, hebel ama hebel baa yani na soo diray marka yani ilaa intaas baa la gaaray marka dhalinyaradeenii marka oo hadda yani dawladda dabcan dawladdu hadda waa iska nidaam sharci ahoo eedu way qabanaysaa iyada oo eh, hadde waa meel yani nidaam iyo sharci ka jira lakin dhalinyarada meel kasta yani dhibteedu ku dhacday haddaan satin dawladda galo eh, dawladda waxaa laga rabaa inaysan u dhaqmin sida berzenby ay u dhaqmayaan warlordkii sida uu u dhaqmaayo yani ninka hadda shabaabka xukumaayo sida uu u dhaqmaayo ninka qabiil yani waxa weeye inay procedures iyo eh, yani nidaam qofkii i- inuu galo marka in layska xirto qofkii oo yani iyadoon yani waxaa la yidhaha isagoon qofku dembi lahayn lama odhan karo waa dembiile yani yani waxyaabaha naxdinta le waxaa kamid a qof baa maanta la qabanaya berrina maxkamad baa la taagaya saa dambana waa la dilaya waxaa kaloo cajiiba in maxkamadda militarigu berzambia ay involver ku noqoto eh, kaysaskan dhacaya oo al-shabaab ka ah oo national eh, eh, eh, yacni eh, militariga maxkamadiisu inta badan waa ka waa ka culus yihiin waa waa waa ka haashsan yihiin ummad dalka yacni leh waa looga turaa maxkamadaha militariga inta badan inkastoo xaaladaadka qaarkood wararka marka waxaan odhan lahaa waa nasiib darro eh, systemkaa sidaasa dulmi badan waa jiraa intaan ogahay ama intaan garan karaa ama inta ay no- tahayba yani xaalaadka jira Eh, marka eh, haddii Waan gartay.
dulmigaasna dabcan waxay noqonaysaa shaksiyaadka maamulaya ama maxkamadda ama prosecutorada inay noqdaan dad feer ah oo qalbigooda iyo moralkoodu yani kuma qofkan dilka ama dhi- dhaawaca loo geysanayo yani haddii sharcigan dunida laga waayo tii allah maaragtay yani imaanaysa Waan dhanka gartay.
kalena inay helaan fair fair representation representation inay helaan oo waxaa la yidhaha justice systemku waxa weeye waxa la yidhaaho mataqaana adversary system yani in la helo qof soo dacweeyey oo ku doodaya iyo qof mudiciya oo marka halkaasi cadaaladdu marka ka dhalanaysa laakiin haddii miisaanku meel uu noqdo kaasna waa ognoo looyaro badan iyo xereeraya ma jiraan dalkii oo hadda waxay noqotay waan gartay one way sided waan gartay aan u tago eh, wiil dhallinyaro ah oo ku jira khadka gobolka minnesota gaar ahaan magaalada eh, st cloud walaal magacaaga iyo su-aasha aad qabtid magacaygu waxaa la yidhaahdaa cumar cabdulaahi bood dhiiraan ku magac dheerahay waxaan deganahay sancloud minnesota marka een, garyaqaanka su-aasha su-aasha aan weydiinaya waxay tahay een, dhallinyarada dhallinyarada degan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in ka badan toban iyo laba sano ayaan ku noolaa Een, waxaan aaminsanahay in badanaa ay dhibaata ka soo wajahdo xagga sharciga oo aynan aqoonin sharciga kenya iyo kan u n h c r intaba u degsan badankooduna waa dhalinyaro meesha ku dhalatay Een, waxaanan aaminsanahay inaynan xaq u helin een, waxa ay xaqay u leeyihiin oo ay- oo ah in la mariyo sharciga kenya u yaala ee qaxoot ee wadanka lagaga dhaqma iyo kan iyo kan kenya iyo kan qaxootiyada intaba marka een, waa la xiraa een, sharciga maxkamad lama soo istaajiyo waxay xirnaadaan laba maalin saddex maalin afar maalin ilaa iyo dadkooda iyo eheladooda iyo qaraabada iyo saaxiibada markaa ay leeyihiin ilaa iyo dhaqaale ay ka geeyaan qofka lama soo sii daayo waan gartay marka marka garyaqaani een, arrintaasi sidee bay macnaha ay u noqon kartaa een, arrin ii sheeg sax ah in qof maskiin ah oo qaxootiga ku dhashay ilaa labaatan sana deganaa ee sharciga kenya waxba aana ka aqoonin la xiro islamarkaana la weydiisto oo la yidhaahdo waa si fiican baad u dhigtay dhaqaalaha cumar bixiya.
cumar waad mahadsan tahay eh, Waa.
su-aal fiican weeyaan horta eh, eh, qofku markuu eh, refugee yahay waxaa jira yani qawaaniin caalamiya oo vienna convention eh, geneva convention oo dhammaantood dowladaha secretariga ahu ay aqoonsan yihiin in la dhowro dhammaan yani protocolska ay yani heshiisyadaas ay ka hadlayaan oo dhinac dhinacyadu saxeexay qof hadduu naftiisa la soo cararo oo yani refugee yani wuxuu leeyahay qof naftiisa la soo cararay political prosecution ka soo cararay in magangelyo la siiyo waxa weeye waa saldhigga koowaad ee sharcigu siinayo kenya eh, sharcigaasay dadka ku dejisay xeryooyinka dhadhaab iyo xeryaha kale oo ka jira Eh, laakiin eh, qofkii markuu yimid eh, dalkii hadde ma ahan maaragtay yani qof adigu refugee baa tahay shuruucdii dalku kuma qabanaysa ma ahan qofka hadduu qof dilo shuruucdii dalka iyay iyay- dalkaasu lahaa jurisdictionkaas yani xayndaabkaas dalkaas ee sharciyeed waa qabanaya ama tuuga ha ahaato ama dil ha ahaato ama yani any kind o- yani nooc kasta oo oo crime ah ama dembi ah yani dalkaasi subject u yahay yaa mathalayo qofkan dabcan waxa waaye hay-adan u n c r ka ayaa waxaasoo dhan eh, qofkan marka u tahsiilinaysa in uu maro nidaamkii maxaa yeele as- ayaga ka wakiil ah ayagaa meeshaan ku haya ayagaa damaanad qaaday yani quudintiisa eh, daaweyntiisa sida daaweyntiisa loo ballan qaaday xagga sharcigiisana loo ballan qaaday marka yani dee marka yani hal milyan oo qof baan filayaa dadkaas inay ku jiraan dabcan u n c r meel walba ma taagnaan kadho yani innaga ruuxeeno procedurekii iyo protocolskii nala kaga baahnaa inaan raacno way adkaanaysaa Eh, dalalka ay joogaan dadkaas qaxootiga ah waa dalal iska teed wol ahoo eh, yacni dadka ruuxiisi humankii laga samaynayo Waan ganacsi oo ama systemkii ka samaynayo dawliga ahay oo jiray ama hade nin khariban oo dowladnimo sheeganayo ama biriis iska ama qof meel jooga oo markaas abuse garaynayo waa jiraysaa laakiin waxaa laga rabaa qofka soomaaliga qofka xerada ku jiraawo inuu raaco hanaanka ay u dejisay hay-addan u n c r Waan gartay.
dabcan lawyer- lawyeray leeyihiin procedures bay leeyihiin yani jeelba waxaan filayaa xabsiya inay meesha eh, boliisku yani inay jiraan iyo nida- aan- marka waxaan odhan lahaa yani nidaamkaasa la raaca nidaamkan eh, dee eh, baada ah oo yani lacagtan la qaadayana waxaan u malaynayaa taas problemkeedu soomaaliya hadda meel walba ay joogtaba waa ka sheegataa eh, dalalkii ay tageen waan gartay haatana aan eh, tagno oo magaalada minneapolis wiil dhallinyaraa ku jira eh, walaal magacaaga iyo su-aashaad qabtid asalaamu calaykum garyaqaane waan ku salaamay magacaygu waa cabdiraxmaan mukhtaar oo kala soo xiriiraya magaalada minneapolis gobolka minnesota Een, waxaan ka shaqeeyaa een, xarun u adeegta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan een, qoysaska iyo dhalinyarada ayaan la shaqeeyaa su-aashan qabo waxay tahay een, waddanka maraykanka een, guud ahaan dadka een, laga tira badan yahay ama minority-ga la dhaho ama een, midabka color marka la leeyahay ama madowga iyo latinaha ay u badan guud ahaan soomaaliduna ay ku jirto een, dadka ku nool waddanka maraykanka waa boqolkiiba soddon tiro ahaan Een, laakiin guud ahaan boqolkiiba lixdan dadka xiran ama maxkamaduhu dacwada dembiyada ay ku helaan een, iyagaa ugu badan marka loo fiiriyo marka een, maanta cunuga soomaaliga ah ee minneapolis dembi ka gala een, haddii cunug cadaana dembigaas oo kale uu galo waxay u badan tahay cunuga soomaaliga in dembigii lagu helo oo weliba uu xabsi u galo Een, marka cadaalad ahaan maadaama aad tahay garyataan ahaan een, iskuullada xitaa caruurta markay dembiyada galaan een, caruurta madowga ah ee soomaalidu ay ka mid tahay marka loo dhigo ardayga kale ee ee- ee cadaanka guud ahaan een, inaan si een, xaq ah ama isku mid ah loola dhaqmin ayaa inta badan waana wax ma aha een, la iska leeyahay waa wax cilmi baaris iyo een, een, waaxda justice departmentiga een, akhbaaro iyo ribootyo ay soo saareen lagu cadeeyey marka arrintaas waxaan rabay inaan ogaado guud ahaan maadaama walad badan oo soomaaliya ay noo yimaadaan oo arrimahaas maalin walba caruurtoodu ay soo wajahaan Een, arrintaas wixii aad ka dhigayd su-aashaasaan rabay sababta keentay Eh, cabdiraxmaan mukhtaar waa su-aal runtii juhdi badan iyo baxdi badan inta aan ogahay eh, dalkan maraykanka uu uu uu- uu maalin walba jaamacaadka iyo meelaha research centreska eh, laga gaaro laakiin aynu mid xasuusnaano horta nidaamka cadli marka la leeyahay cadli waa- yani waa terminology runtii eh, saldhig u ah wax kasta yani wax kasta oo bani aadamku ama maamul ha ahaato ama yani cadligu xabsigaan maan cadliga in resourciga la qaybsado in tacliinta la qaybsado in fikirka la qaybsado in sharafka la qaybsado in wadaagga la qaybsado waxaasoo dhan cadli bay ku fadhidaa oo cadligu meeshaan keliya aan ka arkayno horta ma ahan laakiin haddii aynu qaybtaas yarkaa ee xa- ma- xabsiga iyo crimeka aan ka fiirino waxa weeye waa run oo dadkaas way u badan yihiin mayno maxay ugu badan yihiin marka waa wax badan oo ka baxsan inta badan eh, abratuska ina hor yaallo oo qaadiga iyo waxay gelaysaa arrin social ay gelaysaa way ka baxaysaa xataa xayndaabkan ah yani muxuu muxuu qofkan loo xiray oo jajkan oo yani ama keiskiisa waa fududaystay ama prosecutorka uu mataqaanaa si haashu u- u naxariisa ama ninkii defense lawyerka ahaa representationkii la rabay ma samaynin way ka baxsanaanaysaa factoro ka badan oo kalaa kula xiriira oo social eh, social environment social environmentkiibaa ayaa gelaya Waa Eh, gartay.
social economicskiibaa gelaya waxaa gelaysa tacliintii family uu ka yimid baa gelaysa way of lifeka u nool yahay baa gelaysa marka haddii aan waxaasoo dhan lasoo sixinin inagu inta ka kaanka brazil ka soo qaad dalkan markii inagu soomaali aan nimin yacni eh, toddoba caruure sideed caruure hooyadooda structureka xataa guryaha dalkaana uma design garaysnayn sidaas waan gartay waan gartay haatana bal aan aadno dhinacaas iyo magaalada muqdisho oo su-aali ay nooga timid Eh, qabiilka waxaan weydii lahaa eh, inkastoo su-aalo fara badan ay naga dhex buuxayaan haddaan nahay shacabka soomaaliyeed aniga magacaygu waa maxamed odowaa oo ku sugan magaalada muqdisho Een, cadaalad u samaynta dhalinyarada soomaaliya ma ahan wax ku kooban eh, ka hadalka eh, maxkamadaha lasoo taago dhalinyarada lagu eedeeyo inay ka tirsan yihiin dhinacyada kasoo horjeeda dowladda soomaaliya laakiin dowladda laftigeeda ayaan runtii dhalinyarada soomaaliyeed u cadaalad falin marka waxaan eh, garyaqaanka weydii lahaa ma jira ma jiri karaa barnaamij ballaaran oo ka ballaaran kan hadda soomaaliya ka jira maadaama dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan la yidhahdo soomaaliya waa dhalinyaro een, barnaamijkaasoo yacni waxtar u leh mustaqbalka yacni dhalinyarada soomaaliyeed sida waxbarasho inay heli karaan sida yacni in eh, rehabilitation lagu sameeyo guud ahaan een, waayo waxaan ognahay in dhalinyarada soomaaliyeed ay ay ay maanta ninka ugu yar labaatan sano markuu jiro waad ogtahay yani in dawlad eh, uusan arkin marka eh, cadaalad usameyntoodu ma ka gudbi kartaa heer maxkamadaha lagu doodo oo maxkamadaha lasoo taago oo dhinacyada yani ishaya ay adeegsadaan oo ma u gudbi kartaa in loo cadaalad falo iyadoo loo sameynayo yani een, eh, eh, barnaamijyo waaweyn mawaadiic waaweyn sida waxbarasho oo kaleeto horta su-aashaan eh, walaalkooda waa weydiiyey waxaa ka horreysay su-aalahan ka jawaabin oo ahayd yacni wax remediya ma loo sameeyaa qofkii haddii cadaalad darro lagu xiray oo aamina ay markii horena weydiisay ah waa waa gar weeye qof aada xorriyaddii ka qaaday ama al-shabaab ha ahaado ama qof kale ha ahaado oo nidaam duuliya xirtay waxaa khasab ah si qofkaas qalbigiisii loo taabtay in wax la yidhaaha magdhow la siiyo magdhagaasu marka waxay ku xiran tahay walsiga ama yacni xajmada hantiyada ee dalkaasu leeyahay innaga dalkeenoo kale umalayn maayo haddii in lasi laakiin wax symbolic ah oo xusaysa dawladdu inay griva inay inay ka xun tahay cadli darradii nidaamku keenay ayagoo dadaalaya haddana loo cadli darro ugu soo dhuumatay waxay keenaysaa in qal- qalbigii qofka la taabto waxay keenaysaa qofku inuu for forgiveness sameeyo oo uu cafiyo nidaamkiisii iyo dawladnimadiisiina markaa u aamino taas waa midii aamino middaan walaalkay eh, odowaa uu ka hadlaayo oo ah eh, dabcan yani eh, waxbarasho waa muhiim yani dalku dalku yani dhalinyaradu waa hantidii dalka wa wa- war fiiri dalka hantidiisu waa dadka geedahan iyo iyo batrool baa badda ku jiro aan soo saaraynaa oo dadka soomaaliyeed hadda lagu wareeriyey iyo mataqaanaa eh, international communityga mataqaanaa ina caawinayso oo ayna jecel oo halkaan inoo taagan war waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in dadka soomaaliyeed loo sheego hantideenna waa dadkeenna waa ilmaheenna dadka ay weeye kan wax soo saar kan wax soo saar kale dadka weeye kan eh, ka- kan beeraha falaya dadka weeye kan batroolka qodaya haddaan ayaga la maalgelinin oo mataqaanaa eh, waxbarasho iyo inay sense of belongness dalkan inay ayagu leeyihiin lahaanshihii dalkan in la tuso marka waxaan jeclaan lahaa diinteenna suubanna waa tan tiri yacni ammaanada ama qaali ahaw ama wasiir ahaw ama madaxweyne ahaw ama ninka ugu hooseeyo oo mataqaana hooseyn ma yani ma jecla ereygaas inaan isticmaala ninka shaqadan eh, eh, shaqo kasta oo la qabtaahu waa ammaano waxaan ummadda soomaaliyeed aan aan aan odhan lahaa walaalayaalow ammaanada ammaanada aada haysaan haddaan ifkaan laysku weydiin waa laysweydiinayaa diin suuban baynu leenahay waan gartay waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed yacni ha loo turo ha loo cadli falo nidaamkeenna aan xoojino dadkuna t- nidaamka ha aaminin dawladnimada ah waan gartay aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa garyaqaan cabdiwaaxid iyo labadii dhalinyarada ahaa cabdiraxmaan mukhtaar iyo cumar oo gobolka minnesota uga jira aad baad u mahadsantihin kulligiin waa mahadsantiin adaa mudan adaa mudan waaw hay asalaamu calaykum
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi waa een, eh, xubinta dhegeystayaasha ama eh, wicitaanka dhegeystayaasha ee go-aankaaga haatanna kusoo dhowaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo alaaba ay dhalinyarada nagala wadaagaan hadba waxaa maankooda ka guuxaya
anigoo ah saare axmed waxaa maskaxdayda ka guuxaya la dagaalanka nolosha qurbaha oo ka duwan tii aan kasoo tegay oo soomaaliya aada bay u kala duwan tahay tii soomaaliya soomaaliya nolosha aan ka nimid waa- waa- waadba waxaan waxaan nabad la-aana uga soo tagnay wadankii iyo maaragtay kala dambeyn la-aan meeshaan waxaan unid nolol kale oo tii ka duwan aada bay u kala duwan tahay nolosha qurbaha iyo tii kale because waxaa tahay kaligaa waxaan haystaa ga- aniga hadda si for example oo kale aniga waxaan haystaa laba gabdhood waxaan ahay hooyo keligeeda sidaas daraaddeed meesha arxan ma laha qaraabo ma laha wax ku caawiya ma laha qofba qof tiisigu la tiicayaa qof kastaba tiisigu la tiicayaa marka waa aad baa xoogaa ugu dhibtoona qurbaha ilaa waxaan ka baryaynaa wadankeena inuu nabad noo noqdo
dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenana waanu soo gaarnay iyo barnaamijkii waa go-aankaaga heesta islawala codka macaan ee fanaanka cabdirasaaq gaadoco ayaanu idinku dhaafaynaa waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo maxamed cabdisandheer oo xagga farsamada inoo fadhiyey dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.